haashim waad mahadsan tahay ee mu'asasada alkataib ayaa waxa ay hadda baahisay sawiradii la wada sugayey ee ku aadanaa weerarkii cagmarinta ahaa eeay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aroornimadii hore ee saakay ku qaadeen saldhigyadii askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe sawirada ayaa waxa ay gaarayaan toddoba iyo labaatan sawir waxa ayna sawir buuxda kaa siinayaan ee qaabkii ugu dhacay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaankan istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo wargaadhi ee ku yaala shabeellaha dhexe sawirka ugu horeeya ee waxaad ku arki kartaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan difaacyadii askarta dowladda federaalka lagala wareegay ee deegaanka wargaadhi markii aad eegto qaabka loo dhisay difaacyada ay ciidamada dowladda federaalka ka dhisteen deegaanka wargaadhi ee waxaa kuu muuqanaysa inay yihiin difaacyo aad loo adkeeyey islamarkaana ku fadhiya dhul baaxad leh sawiradan kale ee waxa ay soo bandhigayaan meydadka askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe kani waa nin da-ah oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ee saakay lagu dilay weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe badi meydadka askarta dowladda federaalka ee lasoo bandhigay waxa ay xabaddu ka haleeshay madaxa iyo qeybaha sare ee jirka qaarkood ayaana sida muuqanaysa iyagoo baxsanaya ay xabaddu haleeshay kani waa askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu dhexda kaga jiraa tiitiin ka agbaxay xerada isagoo halkaas ay xabadda ku haleeshay naftuna ay kaga baxday kani waa oday kale oo da ah oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ee saakay lagu laayay weerarkii ka dhacay deegaanka wargaadhi inta badan xabadaha ku dhacay askarigan waxa ay ka haleeleen dhabarka waxaana kuu muuqanaya dhowr xabadood oo halkaasi kaga yaala taasoo muujinaysa in isagoo sii baxsanaya dhabarka laga toogtay mid ka mid a gaadiidkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen weerarkii wargaadhi ayay soo muujinayaan sawirada waana gaari booyad ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa markaan si guud la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan ee deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe labada sawir ee ugu dambeeya ee waxa ay muujinayaan halka ay ku yaaleen qaar ka mida xeryaha kuwaasoo lagu soo wareejiyey xeendaab derbi ah oo aad u weyn waxaana muuqanaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gebi ahaanba ka gudbeen ee difaacyadii waaweynaa ay dhigteen askarta dowladda federaalka islamarkaana la wareegeen deegaanka wargaadhi